Isbeddel ballaaran oo dhanka kobaca iyo balaadhashada deegaan ah ayaa laga dareemayaa Jowhar. Ganacsatada, shirkadaha, iyo qurbo-joogta Soomaaliyeed ee reer Jowhar ayaa maalgelino ku sameynaya goobaha muhiimka u ah horumarinta bulshada sida suuqyada, maqaaxiyaha iyo goobaha kale ee danta guud. Magaalada Jowhar oo ka kooban afar xaafadood ayaa waxaa si weyn u sii fidaya xaafadaha Hanti-Wadaag iyo Horseed. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Jowhar ayaa soo dhoweeyay sida dardar-ka ah ee magaalada kobaca dhanka deegaanka ah ay u saameyneyso.
niyow dhismayaasha magaalada kusoo badanaya horta waa iyagoo heerar kala duwan ah oo daarihii dheerdheera u badan ayaa horta maalmahan dambe amaba bilooyinkan dambe ama sanadadan dambe si aad ah ugu soo badanayay waxaana hadda si aad ah magaalada eh, inta badan ay diiradda saartay habdhismeedka casriga ah eh, tusaale markii hore waxaa laga yaabaa in qofka dalbanayo naqshadda isaga inuu howlgalo oo dibudhiska sameeyo laakiin magaalada hadda waxa ay ka hormartay dhinacyo badan oo waxaa yimi marka ugu horeeya shirkado ku howlan arintaas ee ka shaqeeya tusaale ahaan shaqsiga dibudhiska amaba guriga naqsadiisa rabo amaba naqshada guriga loo dhisayo rabo eh, wuxuu tagayaa shirkado u gaar ah oo ku yaalaa jiro shirkadaasaa naqshada u geyneysaa eh, wixii horumar ah oo dhaqaalahana meeshaasa ku shubay eh, guud ahaan dhalinyarada soomaaliyeed eh, waa ku mahadsan yihiin doorkii muhiimka ahaa ee ka qaateen runtii soo celinta bilicda magaalada jowhar oo ah ee caasimadda hirshabeelle eh, xaqiiqatanna sawir qurux badan ka bixinayso eh, eh, magaalooyinka kale markii barbardhig lagu sameeyo way ku mahadsan yihiinoo waxaan leeyahay doorka dib u dhiska dalka soomaaliyeed gaar ahaan magaalada jowhar idinka aadan idinkuna si laba jibaara oo dalkiina hooye ha ka niya jabina inaad dibudhiska aad xoojisaan maadaama hadda fursadaha ugu weyn ee aad haysataan ay tahay inuu qofkii nin qof dhalinyaro ah yahay awood uu leeyahay xilligii uu waxqabso lahaana la joogo marka inta badan marka kuwa qurbajoogta dhalinyarada soomaaliyeed ee qurbajoogta ah ee turkiga wadamada kale caalamka guryaha ka iibsanayo ayaan leeyahay magaaladiina jowhar ee aad kasoo jeedaan oo asal ahaan aad ka tagteen wixii aad shaqaysataan ku soo celiya radio isna idinkuna waa ku mahadsan Xaafadaha magaalada Tani Jowhar waxa ay sameynayaan fidid dhanka dhulka ah waxaana lagu wadaa in magaaladu ay ku soo biiraan xaafado ka baxsan afarta xaafadood ee Jowhar ka kooban tahay.